waxaan maanta u soo galay warbaahinta inaan bulshoweynta gobollada sool sanaag iyo cayn aan u bayaamiyo aragtidayda ayaamihii dambe wixii aan xogogaal ahaan ku helay meesha xaal marayo iyo xaaladaha siyaasadeed ee gobollada sool sanaag iyo cayn iyo waxyaabaha aanay la socon in aan ogeysiiyo marka hore waan salaamayaa bulshaweynta ka soo jeeda gobollada sool sanaag iyo cayn marka ku xigta waxaad ayaamahanba la socoteen in uu gobolka cayn ku sugnaa wasiir ka socda maamulkaa la magac baxay somalilan ninka la yidhaahdo cabdirashiid ducaale qambi sidaan horeba warbaahinta uga sheegay ninku waa nin gobolka cayn ka soo jeeda ama gobollada sool sanaag iyo cayn in badanna ku sugnaa maamulkaa somalilan xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladdii cabdiraxmaan tuur iyo in cigaalba iminkana uu ku sugan yahay gobolka cayn ninkaasi waxaan u malaynayaa sidaan isagana ku aqaan horena looga bartay gobolka inuusan ahayn nin wax ka beddelaya gobolka cayn hadafkii uu lahaan jiray ee siddeed iyo labaatankii sannadood ee la soo dhaafay uu caanka ku ahaa inaan waxba ka beddeli karin bulshaweynta sidaasaan ogeysiinaya uguna bishaaraynayaa waxaan kale oo dhulbahante u sheegayaa maanta dhulbahante ama gobollada sool sanaag iyo cayn dee waxna horay u tageen oo gacanta somalilan u galeen intii aan gelinna hadda waxaa loogu sheekeeyayaa sida carruurtaa loogu sheekeeyaa yacnii waxyaabaha aada la yaabaysa ka yiqyiqsoonaysa waxaa ka mid ah inay qolada khiyaamo ay afka ka yidhaahdaan wax la yidhahdo khaatumaa jirta marna ay leeyihiin ciidamadayadii waxaanu ku wareejinnay somalilan war nin maamul sheeganaya haddana la ciidamadaydii somalilan baan ku wareejiyey markii hore ee bilowgiina ciidamo qoran waayey iminkana intuu marba meel laba boqol werwers la soo taago iyo meelo kaloo hadda lagu diyaar garaynayo afar boqol oo ay ka mid tahay magaalada boocame iyo dharkayn geeye iyo meesha la yidhaahdo xidhxidh iyo dhumay lix boqol oo loo diyaar garaynayo oo dhulbahanto ah dadkana laga dhaadhacsiinayo waxaa jira waxa la yidhaahdo maamul lahda khaatumo dadkiina loo qorayo somalilan waxaa halkan iyana jira qurba joog waalan oo iyana carruurtaa gudaha joogta oo kale ah oo islaamo iyo niman waalwaalan u badan oo odaygaa waalan daba socda oo iyana golayaal dhan intay sheegaan sida carruurta isugu sheekaynaya oo dadka qaarkood afka aanay soo marin karahayn isaaq baanu raacnay iyo somalilan baanu raacnay si aan carruurta looga markaad golayaashooda dhegaysato ama codadkooda aad dhegaysato waxaaba laga yaabaa cod ka mida codadkooda inaan halkan soo geliyo ama dumar ha ahaado ama ragba ha ahaadee kuwa doonaba ha ahaadee ay isugu sheekaynayaan wax aan dee aad ka yiqiiqsoonayso waxaan u sheegayaa dhammaan bulshaweynta sool sanaag iyo cayn ka soo jeedda
l soo geli waraysiga aan sii daayey iyo labada codba kaa gabadha iyo saalax ninka la yidhahdaba qoraal la raaci haddaad raacin karto de adaa wariya ee farsamee soona daah dhegaysanoo siduu ku leeyahay hadduu meel mar kula noqdona ahlan wasaalan haddii kalena dee bal aynu ka tushanno waayo maxamed baan wacayo waa iga qaban waaya telefoonkii labada cod oo qolo dadka caali u ololeeya ninkana saalax baa la yhahda waa nin maxamed muuse ah gabadhana ma aqaano waa golayaal bay ku jiraan codadkoodo dhan baa lai soo xawilaa aad baan ku salaamayaa waana shalay ninkan mahad cabbaashe waa number oneka la doonaya in laga khallaso mar labaad iyo mar saddexaadana warbaahinta hore ugu sheegay waa wararka marnaba isbeenin haynin ee aan helayo ciidanka buuhood la jooga iyana sidoo kale laakiin waxaa loogu talagalay inaan cabbaashe ka horreeyo horta oo maqaarsaar kale oo hadda ka soo jeeda qabiilkaa uu ka dhashay mahad cabbaashe hadda la wato marka in cabbaashe laga khallasana lagu beddeli doono hadhuta in cambaashe dabeedna waxaa la odhan doonaa ilaahay haw naxariisto igsida noocaasa iyo xabad noocaasa baa dishay ciidanka buuhoodlena furfurkii mar labaad buu ku soo noqonayaa cali khiyaamo buuhoodle doonayaa inuu kala jejebiyo ayna caddahayna wax bakhaajumo la yidhahda iyo wax maamul dhurdhahantoo la yidhahda aanu jirin caddahay nin isaaq u shaqaynaya hadda inuu yahay dee sidaas baan anigu warar kookooban oo meelo badan ka imimanaya iyo qaaran dib ka soo sheegi doonaba aan ugu ururiyey una hayaa horena warar badan oo aan sii daayey baa u rumoobay iminkana waxa weeyaan warkan aan idiin sheegayo waa confirm weeye wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan u sheegayaa dhammaan bulshaweynta sool sanaag iyo cayn ka soo jeedda ninkan ugu weyn qolada khaatumo la yidhaahdo anigu waxba magiciisa ku fali maayee ninka u sarreeya maamulkan ku biiray somalilan ee kala hadlaya ee marna le khaatumaanla la yidhaahdaa marna le ciidamaanu haydnaa iyo somalilan baanu ciidamada ku wareejinnay iyo mushahaaraannu ka siinaynaa somalilan ee dadkii reer guuraaga ahaa ee xooluhu ka dhammaadeen intay marba meel ku soo ururiyaan odhanayaan ninkaasi maanta somalilan buu la shaqeeyaa waxaan sir ku soo ogaaday in uu maalintii dhaweeda hargaysa doo wasiirrada la samaynayey laguu yidhi wasiir baa lagu siinayaa isagu uu wasiirnimadii diiday uu yidhi waa dee durba waa fashilmayaa durba intaan dadka soo xaraynayo wasiirnimo ma rabo laakiin si dadban baan idinla shaqaynayaa dabaddaan idinkala shaqaynayaa meelaan idinla marmarayaa waa idinla shaqaynaya sidaa aan ku mushahaaro qaato meelaha aan tegtegayana dhowr boqoloo ciidano lix boqoloo ciidanana hallay qarameeyo si ay ammaankayga u ilaaliyaan waana idinla shaqaynaya dadkana khaatumaan ugu sheekaynayaa ninkaasi sutagga imaaraadka carabtu ku sugnaa habeen dhaweyto waxay ku ballansalaayeen faysal cali waraabe siduu warbaahinta horeba uga sheegay habeen hore ayay ka wada dhoofeen magaaladan dubay iyaga oo labadooduba ay yihiin labadii nin ee reer waqooyiga ahaa ee dadka ugu afxumaa ay haayeen raadiyeenna in bal ay shir ku qabtaan imaaraadka carabta wax u soo joogsadana ay waayeen faysal cali waraabana uu waayey wax u soo joogsado uu shir u qabto ninkaa kale ee khiyaamo u shaqayn jireen ee haddana u shaqeeya somalilan isna inuu waayo dad uu u yeedha iyo dad uu la shiro wax sharafa iyo wanaagga aanay kala kulmin imaaraadka sidiina ay kaga dhoofeen haddana waxaa igu maqaalo ah dad ayaa isaaq ah oo niman maaragtay reer waqooyihoo isaaq ah ayaa u baahaynaya hadda cali khaliif oo u baahaynaya oo uga guraya jaaliyaddan imaaraadka isaaqu imaaraadka ku leeyahay baa lacag hadda looga ururiyaa lacagtaas tiradeedii weli lama soo ogaanin laakiin hadda waxaan xog ku helay guddidii u ururinaysay lacagta isaaqiisabka ku ururinaysay ama jeegaanta ha ahaadeen qolada jeegaantu ay ururinayeen inay socoto loona ururinayo cali khaliif iyo ciidamadaas lixda boqol ah ee jooga soomaaliya gobolka cayn koob iyo soddon qof oo aan liiskooda soo gelin doono halkan ayaa iyaguna u qaabilsan inay u ururiyaan wixii buuhoodla jooga ee khiyaamo u shaqeeya ee somalilan u shaqeeya ee asanam hadda u shaqaynaya iyana waa dhowr iyo soddon qof liiskooda halkan idiin soo gelinayaa magacyadooda waad wada garanaysaan waa dad gobolka cayn ka soo wada jeeda waxaan nahayaddii kaga baxayaa warkayga war gobollada sool sanaag iyo cayn idinkaa isxorayn kara idinkaa wax noqon kara idinkaa cudud iyo iyo xoogba isu geyn kara war isu soo jeesta ninka layado khiyaamo waxay ku ballameen muuse biixi muusow adiguna xuduuddada soo xidh oo xuduuddada soo xidh aniguna wixii dabada ah ayaan inooga shaqaynayaa sidaasaa lagu ballamay haddana uu ugu maqan yahay mushahaaro iyo kharashna uu ku qaatay maraykanna looga soo siiyey halkana hadda looga ururinayaa marka waxaan idiin sheegayaa inaad ka digtoonaataan dadka la nacsiiyey dadkoodii dadkoodiina u qoraya isaaq ciidamo maanta ciidamadaasoo anigu saan warka ku hayo loogu talagalay ceelka holhol leehdo inay ilaaliyaan hadda cali khiyaano loo qorayo war waxaan idin leeyahay arrintaa ka feejignaada waxaan kaloo u digayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ninka layidhah mahad cambaashe waxaan kaloo mar kale u digayaa ciidamada buuhoodla ku sugan si aan hubkooda loola wareegin